بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثانية شروط الجهاد جهاد الشروط سي أي قصة تنتهي yushtaradu waxaa loo shardinayaa liwujuubi ljihaadi jihaadka waajibnimadiisii waxaa loo shardinayaa sabcatu shuruud toddoba shardi waay cibaado dhan waxay leedahay shuruud ay leedahay arkaan ay leedahay waajibaad ay leedahay intaasi dhammaantoodana waa hee in nas lagu caddeeyo qaar ka mid ah ama istiqraa' watatabuc adilada ee la dabagalka la dabagalay in laga keenay waa waa meel cidlaa laga soo qaaday ma aha halaska dhahayana ma aha nusuusta lagala soo baxay yushtaradu haddaba waxaa loo shardinaya liwujuubi ljihaadi jihaadka waajibnimadiisii sabcatu shuruudin toddoba sharda loo shardinaya haye wahiya shuruudaasi alislaamu islaamnimo waaye qofka jihaadku ku waajibayo waa inuu ahaado qof muslim ah walbuluuqu qaangaar waayo qofka jihaadka ku waajibayo inuu yahay mid qaangaaray oo xaddu takliif gaaray walcaqlu caqli waayo waa inuu yahay qofka jihaadka ku waajibayo qof caaqil ah oo caqligiisi joogo inuu yahay waayo oo faaqidul caqli inuusan ahaanin wdukuriyatu labnimo waayo wdukuriyatu labnimo waaye oo dhadig inuusan ahaanine qofka jihaadka ku waajibayo rag inuu yahay waay lab inuu yahay walxuriyatu xornimo waayo qofka jihaadka ku waajibayo in laga helo xornimo oo xor inuu yahay walistidaacatu awood ayaa la shardinayaa shardiga toddobaad waa alistidaaca islaamko albuluuq laba alcaqli saddex aldukuriya afar alxuriya shan lixa waysaa shardiga lixaad wey walistidaacatu awood istidaacadaasoo almaaliyatu loo nisbeeyey xagga maalka iyo walbadaniyatu loo nisbeeyey xagga badanka jirka waay labadaas in isku darsado waay istidaacatu almaaliya istidaacatu badaniya in laga helo waayo haddii labadaas mid ka mid a laga waayo qofkii jihaad kuma waajibaayo wasalaamatu badbaado waay min alamraadi xanuuno xaggoodii oo bad ka badbaaday iyo waladraari dhibaatooyin xaggooda inuu ka badbaadayna waa shard toddobadaasi shardi ayaa loo shardinayaa jihaadka waajibnimadiisii waay fuqahadan intaasi waa isku waafaqsan yihin wax khilaaf ku jir malaha toddobadan shardin loo shardinaya waa la isku dhacsan yahay falaa yajibu ljihaadu jihaadkii kuma waajibaayo cala alkaafiri gaalkii korkiis waay maxaa yeelay liannahu ana alkaafira gaalka liannahu ana aljihaada jihaadka cibaadatun waayo maxaa yeelay liannahu ana aljihaada jihaadku cibaadatun waayo cibaado walcibaadatu cibaadadana laa tajibu ma waajibto calayhi cala alkaafiri gaalki dushiisi waay wujuuba mualaba walaa tasixu mana ansaxdo cibaadada minhu min alkaafiri gaal xaggiisa kama ansaxdo haddii uu sameeyo hadda hee kama ansaxayso waliannahu laa yatawafaru fiihi likhlaasu iyo waliannahu shani ah laa yatawaafaru dheh ma oofsanin fiihi dhexdiisa alikhlaas ikhlaas lagama helin ikhlaas mal malaha gaalka iyo walamaana amaana ma oofsanin iyo walaaca daaca waay iyo waliannahu ana alkaafira waa la dhihi karaa gaalka laa yatawaafaru mama oofsanin oo fiihi dhexdiisa alikhlaasu ikhlaas lagama helina laga wadaa ma oofsanin waxaa laga wadaa ikhlaas ma helin lagama helin iyo walamaanatu amaano ma oofsanin iyo taacatu ilaahay iyo rasuulkiisa adicitaankoodii ma oofsanina lagama helin falaa yuudanu looma edmaayo lahu lilkaafiri gaalkii bilkhuruuji baxitaan looma idmaayo maca jeyshi lmuslimiina muslimiinta ciidankoodii macahoodii inuu la baxana looma idmaayo waxaa laga yaabaa gaalada dhex ee muslimiinta dhexdooda inuu degan yahay gaal say ku deganaan karaa yaa sheegi kara muslim se gaal dhahays ku deganaan karaa ya dimi inuu yahay haye mucaahad inuu yahay miya xarbiyan a mucaahad inuu yahay mucaahid inuu yahay dimi inuu yahay mustaamin inuu yahay waa dhici kar dimiga oo badan marka muslimiinta dhex degan oo laga qaadayo jiziyo muslimiinta ku dhex nool haddii marka muslimiintii jihaad aadayaan oo dhaw anigana waa idin raaca lagama yeelaayo waay saasaa laga wada falaa yuudanu looma idmaayo lahu lilkaafiri gaalkii bilkhuruuji bixitaan maca jeyshi lmuslimiina muslimiinta ciidankood dhexdiisa waay maxaa daliil oo arrintaasi inaan loo idmaynin liqowlihi sala allahu alayh waala alihi wasalama rasuulka hadalkiisa lirajuli rajulkii u dhahay almushriki mushriga ah alladii kaasoo tabica raacay hu nebiga fii badrin fii gaswati badrin waay duulaankii bader dhexdiisi ayaa nin soo raacay waa idin raaco wixii aada soo heshaanna waa siidan la qiibsana oo aniga waa soo ra waa waa idin raacaya wixii aada soo heshaanna waa idinla qiibsanaya waa idin raaca markaasu nin wuxuu dhahay tu'minu billahi warasuulih ma rumaynaysa allah iyo rasuulkiisii qaala wuxuu dhahay laa maya maya maya ma rumaynaayo laakin waa idin raaca qaala wuxuu dhahay nebiga saddex jeer waa saddex tooka ayuu u imaaday saasuu ku dhahay laba tooka waa celiyay markii saddexaad waa soo rumeeyey ninkii markaasna raacu dhahay waa raacay marka qaala rasuulku wuxuu dhahay labadii jeer hore farjici waay laabaniyaho falan astaciina aniga ma kaalma ma kaalmaysanaye bimushrikin waay qof mushrik ah ilaahay u shariig yeelay aan rumaysnayn rasuulkiisii aan rumaysnayn aniga ma kaalma dalbaaye orod iga tago dhahba kuma baahniy orod iga tago kuma baahniy waay dadka waa fi saxiix muslim kusugan yahay xadiidka caisha ayb masaladani waa lasoo khilaafsan yahay gaal hee dagaal iyo jihaad molo ma loo kaalmaysan karaa waa masale lasoo khilaafsan yahay waxaa ku sugan saddex qool qool gaal lama kaalmaysan karo jihaad fii sabiili illaahi looma kaalmaysan karo mutlaqan ah sida meeshan ku qoran waayo gaal lama kaalmaysanaayo hee ma banaano alisticaanatu bilmushrikiina laa tajuusu mutlaqaa gaalada mushrikiinta in la kaalmaysto dagaalka ama jihaadka fii sabiili illaahi loo kaalmaysto oo gaalo kale lala dagaalaayo in gaalada qaar ka mid ah la kaalmaysto ma banaana mutlaqan waa madhab waana madhab aljumhuur jumhuur lculamaa saasay qabaan waxaa laga hadlaa dad gaal iyo muslim ayaa ayaa ka dhexeeya dagaalka gaal kale muslimkii ma soo kaalmaysanaya oo gaaladan hee ma u kaalmaysan karaa inuu kula dagaalamo saasaa laga hadlaa ma aha muslim hee gaal inuu soo kaalmaysto oo muslim kale u kaalmaysto lagama hadlaya taas taas xaraam taas xaraam waay taas lagama hadlaya hadda waxaa laga hadlaya gaal igaal waay muslim dhigaal muslim dhigaal ayaa dagaalamaya gaal kale marka muslimiinta inay kaalmaystaan oo soo raaco oo gaaladani nila dhufta ay dhahaan taasaa laga hadlaya jumhuur culamaa waxay leeyihin mutlaqan ma banaa adiladana daliishanayaan waxaa ka mid ah xadiidkani qowlka labaad maxaa waaye waa banaan tahay waay alisticaanatu bilmushrikiina tajuusu mutlaqan waa banaan tahay gaala in la kaalmaysto gaalo kale loo kaalmaysto waa banaan tahay mutlaqan ayayna adilo kala daliishanayaan oo ka mid yahay hadiidkii qisadii nebiga alayh salatu salaam safwan ibnu umaya qabla islaamihi nebig inuu hee u kaalmaystay iyo xadiid kale asagana satusaalixuun aruum sulxan aamina xadiidkeedii waa saxiix kaalmaysanayaan waxaad kaalmaysanaysaan ama heshiinaysaan idinka iyo ruum gaalo kale aad ka dhufanaysaan oo idin raacayaan iyo waxay lamidka adilada ayaa daliishanayaan ayaga waxay leeyihiin waa banaan tahay qol labaad way madhab labaad qolka saddexaad atafsiil waay qolka saddexaad waa atafsiil tafsiilku muxuu yahay alisticaanatu bilmushrikiina laa tajuuzu ila lidaruuratin alisticaanatu bilmushrikiina mushrikiinta inka loo kaalmaysto la kaalmaysto gaalo kale loo kaalmaysto laa tajuusu ma banaan ilaa lidaruuratin baaxa ama xaaje haddii ay jir keensato mooyaan adiladaana ayaa jamcinayaan labadii daliil kuwaana waa jamcinayaan soo maa ma banaana iyo way banaan tahay way jamcinayaan daruuro la-aan haddii jirto maya daruuro haddii jirtana haa way jamciyaan labadii ku camal falin soo ma saasay ay qabaan culamada qaar ka mid ah waxaa ka mid ah alimaamu shaafici raxmat ullahi caleyh walimaamu nawowi wabnu lqayim waeyrkiisi min alculamaa ayaa saasayna qabaan xaajadaasi hadday ijir ay jirto daruuro haddii jirto waa banaan tahay leeyihi haddii daruuro laakiin aan jirin ma jiba banaana saddexdaasi madhabood ayaa ku jirto sirdaani baxfigeedana qofkii u baahan meelaha aan ka sheegnay aan ka kitaab al-um imaam shaafici alimaamu nawowi sharx saxiix muslim zaad lmustaqni zaad lmacaad fi hadi khayr cibaad imaam ibnu qayim waa ka hadlayaa meeshaasi halala kuliraajac wakadalika sidaasi oo kale laa yajibu ma waajibaayo jihati calaa sabiyi sabigii dushiisi kuma waajibaayo sabigaasoo gayri lbaaligi aan qangaarin liannahu maxaa yeelay sabiga gayru mukalafin waay mid la kalifay ma aha walixadiidi ibni cumara u daliila radia allahu canhuma annahu cabdallaahi ibni cumar carada waa bandhigay nafsahu nafsadiisa calaa rasuuli llahi sal allahu alayh waala ali wasalam u bandhigay yowma uxudin uxud maalanteedii wuxuu dhahay anigu jihaadan rabaa waan baxayaa war huwa walaal huwa asagana cabdullahi ibnu cumara ibnu arbaci cashra ibnu arbaca cashrata sana dheh ibnu arbaca cashrata sana ibnu arbaca cashrata sana toban iyo afar wiilkeedu uu yahay oo afar iyo toban jir uu yahay falam yujiz nebiga ma fasaxin ma edmin hu cabdullaahi uma edmin fi lmuqaatalati dagaalankii la dagaalay kuma edmin oo u diiday joogaa dhahay waa yar tahay ad mila ma gaarin afar iyo toban sano u jirta soo maha shan iyo toban ma gaarin maqaan gaarin ay joog waa u diiday markii dambe laakiin hee uxud maxaa ka dambeeya uxud maxaa ka dambeeya khandag sooma khandag waa u edmeey wa waa fasaxay sooma waay idan cunuga yar oo aan gaangaarin kuma waajibaayo wakadalika sidaasi oo kale almajnuunu majnuunkii kii waalna almajnuun waa faaqid lcaqli ayaa la yihahda majnuun waxaa waay waa faaqid lcaqli kii caqliga waayay caqli la-aan laa yajibu jihaadki laa yajibu kuma waajiba caleyhi cala lmajnuuni dusisha jihaadu kuma waajibaayo maxaa yeelay liannahu ana almajnuuna marfuucun waa mid laga rafciyo anwaagiisi alqalamu qalamka laga rafciye qalamkee qalamkaan hadda kortada loo tiray miya mali sheeg hor ilaa hadda waa idinku maqan yahay hala keeno insha allah beri maahan isaadan hala keeno insha allah walaysa maaha huwa majnuunkaasi min ahli takliifi kamid ma ahan takliif dadkiisii kamid ma aha walaa yajibu ma waajibayo jihaadkii cala alcabdi addoonkii dushiisina kuma waajibaayo maxaa yeele lianna alcabda addoonka mamluukun waay waa mid la leeyahay waa la leeyahay yaa leh lisayidihi sayidkiisii waay wala lmar-a haweenaydina kuma waajibaayo jihaadka lixadiidi caisha ayaa daliil radia allahu canha qaalad inay dhahday ya rasuula allah rasuulka ilaahayow hal cala nisaai jihaadun waa la weydiiyey mujeeda fadaaishiisii markii loo sheegay hee dumarkii ayagana damac ayaa ka soo galay rasuulka ilahi waa naga mana jihaadaynaa jihaadka intaan loo sheegay fadaaishiisaan loo sheegay raggan keligoodi miyaa mase dumarkan waa laga rabaa annagana ajarki ma ma raasinaynaa saasay dhaheen caaishana waa weydiisay umu salama naftarkeeda waa weydiisay waxba kusoo degtay umu salama la dhahaya walaa tatamanaw ma fadala allahu bihi bacdakum alaa bacd lirijaali nasiibu ila aakhir aaya saas dumarku ma waajibo jihaad laa fardu cayn walaa fardu kifaaya labadaba laakiin inay caawiyaan ragga muslimiinta ah cuntada ay u sameeyaan biyaha ay waraabiyaan wixii dhaawaca ay daaweeyaan cuntada u kariyaan raashinku u hagaajiyaan waa fiican tahay waajibku ma aha haddii waajib ku ahaan lahaa waxaa ugu baaha badan tahay nebiga calayhi salatu salaam xilligiisii oo yowma ghaswat lkhandaq maba jirin hal dumar oo kasoo kasoo qeyb gashay he dhufeyska soo gashayna ma jirto maalin nebi maxamed maalintaasi ugu baahi badnaa ciidan ma jirin soo ma wax allaala wixii gaashaanbuurtii gaalada ahayd usoo uruureen oo dhan dhufeys meesha lagu qoday hal dumar dhufeyshaas gosa qoday hadda lama hayo hal ka soo qeyb gashay ma haayan ma lama hayo guryaasha ay joogeen waajibka ma amar waaya wax markaasi dhahdan la sharciyeynayo ma jiraan wixii nabiga alayh salatu salaam hee ee sharciye ee sharciye ilaahay sharciye ilaahayna mar hee ma ilowsanayn markaasi wamaa kaana rabuka shaya wala lmara waajibku ma liya xadiida ciisha radia allahu canha qaalad inay dhahda yaa rasuula allah rasuulka ilaahay ow hal calay cala nisaa'i dumarka dushiisa jihaadun ma yahay faqaala rasulku wuxuu dhahay jihaadun jihaad ayaa dumarka dushiisii ah laakin laa kitaaba fiihi wa dagaalku ma jiro jihaad waa waa dushooda wuu yahay laakiin jihaad oo dagaal la-aan ah waayo dagaal mama gali kartay ba see ugalaysa cawro wayba dagaal qofkii galaayana waa laogaya hooshiisa maha intaan ayaa isku rogaya intaas isku tuuraya xaggaas isku tuuraya ag waa dagaalamaya naag nin haddii kusoo tooso maxay ka qabanaysa marka waa jijibina waa waa ka danaysan haddii doono soo ma halis waybe marka qaarku waxaa dhacaysa iltixaamun xarbi soo ma waa la isdhexgalayaa ilaahay maslaxadiisa addoomadaas addoomahiisa maslaxada asaga garanaya meeshaasi sharaf kuma jirto uguma jirto laakiin u kaalmeeyaan ay raacaan oo banaan tahay dumar badan oo nebiga raaceen oo jihaadkiisii ka qayb galay way jiraan laakin waajibkuma ahayn ayaga waa garta waayahay jihaadun jihaad waayo dushiisi dushiini ahaatay laa qitaala wax dagaala fiihi dhexdiisii aan ahayn muxuu yahay kaase alxaju xaj iyo walcumratu waay idinka meeshaasi ka faaidaysta waay wa fii lafdin naraa waxaan u aragnaa aljihaada jihaadkii afdal alacmaali inuu yahay afalaa nujaahidu ma jihaadayna maya anakana qaala rasuulku wuxuu dhahay laakina afdal aljihaadi xajun mabruur kaasa la idinka rabaa idinku wagayri lmastadiici kuma waajibo walaa yajibu aljihaadu calaa gayri lmastadiic meesha ku adagay wagayri lmastadiicina kuma waajibo ki aan awoodina kuma waajibo asaga wawa gayru mastadiici aladi midkii wayaa laa yastadiicu aan awoodin xamla silaaxi xubkii ximbaaradiisii waay lidacfin dacfo dartiisii aan u ximbaari karin aw kibarin ama waayeelnimo iyo doqnimo darteeda aan u ximbaari karin wakadalika alfaqiir faqiirkin waa lamid aladi kaasoo laa yajidu aan helaynin maa yunfiq wax ku bilayo ku bixinayo fii ariiqihi wadadiisii ku bilayo ku cunayo waay maanaa faadilan haloya mid ka dheeri ka ah can nafaqati ciyaalihi ilmihiisii nafaqadoodii waay laa yajibu alayhi calayhim dushooda kuwaasina aljihaadu kuma waajibo qwl ilah dalkiisa daliila taala sare walaa cala aladiina kuwii dushooda ma ahaanin laa yajiduuna aan helaynin ma yunfiquuna wax bixinayaan xarajan waay ma ahaanin waay walaa cala aladiina kuwii dushooda ma aha laa yajiduuna waay walaa xarajun maanaa meeshaas walaa xarajun dembi cala aladiina waay kuwii dushooda dushooda ma aha laa yajiduuna aan helaynin ma wax yunfiquuna aan ku nafaqayn aan ku bixinin oo cunayaan aan helaynin waaya wakadalika sidaasi oo kale man qofoo bihi asaga dararun dhib ku sugan yahay ow amase maradun xanuun ow gayru dalika ama khaas gaarkiisa ku sugan yahay oo min alacdaari ah laa yajibu calayhi mankaasi dushiisii aljihaadu kuma waajibo maxaa yeelay liana cajiza cajzigi yunfii huwa cajzigii waa anfinayaa alwujuuba waajibnimadii waay waliqowli ilahi dalkiisa udare taala saray laysa ala alcaama kuwii ndhooliyaasha dushoodii ma aha xarajun dembi walaa alacraji kuwii dhutinaya jiisaya dushooduna ma aha xarajun dembi walaa cala almariidi kuwii xanuunsanaa dushooduna ma aha xarajun dembi waay iwa qowli ilahi dalkiisa udan utusin ya daliil wa tacaala sareeye laysa ala ducafaai ducafadii dushooda ma aha walaa cala almardaa kuwii xanuunsanaa dushoodii ma aha walaa cala aladiina kuwii dushoodina ma aha laa yajiduuna aan helaynin ma yunfiquuna wax bixinayaan hee xarajun dembi ma aha idaa goortee laakiin idaa nasaxuu lilaahi ilaahay haddii u naseexaynayaan iyo wa rasuuli rasuulkiisa u naseexdaynayaan oo ogol yihiin oo jecel yihiin laakiin tabartaasi qabatay dushooda hee waxba dembi ma ahan almaslatu ahaaliatu maslada saddexaad musqidaatu ljihaadi jihaad waxyaabihii ridaayey waay qofkii jihaadkii ku waajibay wixii ka ridaayey oo jihaadkii hee aan ku waajibayn aan ku waajibaynin musqidaatu ljihaadi jihaadka waxyaabaha ridaaya waay hunaaka meeshaasi acdaarun ayaa ahaaday cudur daaryaalo oo tusqidu acdaartaas oo tusqidu ridayso can saaxibihaa saaxiibkeeda xaggiisii aljihaada ka ridayso goorma laakiin idaa kaana huwa jihaadku hadduu yahay farda caynin waay farda cayn aw farda kifaaya antiga waay hadduu yahay farda cayn hadduu yahay farda kifaaya labadaba ka ridayso wahiya cadaartaas waxaa waaye waaxid ilaa itnain laga gaaro aljunuunu wasiba labadii waay waaxid itnain waa isku daray aljunuun waay waalasho iyo wasiba yaraan ilminimo labadaas jinkii wuxuu ridayaa jihaadkii qof looma haysto sibaana sabanimadin waxay ridaysaa jihaadkii waay maxaa u daliila qawlihi sal l slam rufica alqalamu qalamkii waa la rafciyey qalamu takliifkii waa la rafciyey can halaatatin saddex xaggooda can ilmajnuuni kii waalnaa xaggiisa xataa yafiqa ilaa soo miirsado soo naaxo ah wa can inaa-imi kii hurdaaya xaggiisii xataa yastayqida ilaa soo baraarugo soo kaco wa can isabiyi kii yaraa xaggiisii xataa yahtalima ilaa u qaangaaro waay intaasi waa ka dhacay idan majnun aljunuun iyo asiba labadaasi waxay yihiin min masqidaati aljihaad saddex alunuthatu waay dhedinimo dumarnimo waay dumarnimadii maxay ridaysaa iyadana jihaadkii waay alunuthatu min masqidaati aljihaad ay ka mid tahay rag ayaa la rabaa dumar haddii qofku noqdo e jihaadki waa ka dhacaaba waaba ka dhacaaba ama fardo cin ha ahaado he ama fardiga waa soo mar soo maa ama fardo cin ha ahaado ama fardo ha ahaado maba lo kuma waajibo waay laakin fuqahada qaar kamid mutaahiriintu waxay leeyihin jihaadka hadii fardu cin noqdo hee takhruju lmar'atu biduuni idni zawjiha saasay qabaan naagtii way baxaysa hee ninkeeda idinkiisii la-aan war dhaqaajinaysaa haggee aadaysaa gaalkii la dagaalamaysaa leeyihiin saasina saah ma ahan wax salafka yaqaaneen ma aha arintaas alunuthatu waa dhedinimo falaa yajibu ljihaadu jihaad ma waajibayo cala alunhaa dhadigii dushiisii ama dusheeda waay waqad sabaqa waa soo hormaray digbu sheegitaankiisiina shardigan waa soo hormaray soo maa afar arriqu cadoonnamo waay limaa ki ee u daliil rabaa abu hurayra wariyey qaala inuu dhahay abu hurayra qaala rasuulu lahi sala alayh ali wasalama lilcabdi addoonka ee u sugnaaday addoonkaasoo almamluuki laleeyahay la milkiyey addoonkaasoo saalixii oo wanaagsan ajraani laba ijr ajrani waa mubtada muahara waladii allihii ayaan ku dhaartay nafsii nafsadayba biyadihi gacantiisii ku sugan tahay lowla aljihaadu jihaad hadduusan ahaan lahayn fii sabiili llahi lagu jihaadaayo iyo walxaju xaj haddii uusan ahaan lahayn iyo wabiru ummii hooyaday ubaara samaynteeda aan ahaan lahayn la axbabtu waxaan jeclaan lahaa an namuuta inaan dhinto wa ana walhaal ana aniguna mamluukun aan ahay mid addoon ah la leeyahay lilcabdi lmamluuki saalixi ajraani xadiid nebiga waa intaasi laakiin waladii laga bilaabaa mudraj ya min qawli abi hurera waay mudrad fi laakhir alxadiid dhacay waay intaasi ugu shan ayo lix isku daro aldacfu albadaniy walcajiz almaaliy walmarad waay wacadamu salaamati bacdi alacdaa adacf dacfi waay oo albadaniyu jirka loo nisbeeyey loo aaneeyey iyo walcajizu cajiz almaaliyu maal loo nisbeeyey loo aaneeyey iyo walmarad adacfu albadaniy walcajiz almaaliyu hal shan waay midka shanaad musqidki shanaad waa walmaradu intii ka bilaabatana waa musqidki lixaad iyo wacadamu salaamati bacdi acdaai xibnaha qaar ka mid ah badbaadidoodii waayadeedii waaye sida kalcamaa oo kale indhoolnimo walcarju shadiidu hee jiis oo daran waqada sabaqa dikruhaa intaana sheegitaankeed waa soo hormaray waay shuruudii hee xijihaada kusoo marnay toddobo cadamu idin labaweyni waay cadamu idin labaweyni labadii waalid idinkoodii waayadoodii waayitaankoodii waay ow axadihimaa ama midkoodii idinkiis waayadiisii waay labada hadday joogaan labadoodaba idina loo looga baahan yahay haddaad rabto inaad jihaadkii aada aado labada waalideyntaada haddii labadaad waalid ay noo nool yihiin inaad idinka dalabtid waay oo ku idmaan haddii labadoodii mid aan noolayn mid nool yahay mid dhintay mid nool yahayna kii noolaa inaad idinka qaadatid waay laakiin goorma idaa kaana aljihaadu tadawucan hadduu yahay jihaadka hee mid suna lixadiidi ibni camrin radia allahu canhuma qaala inuu dhahay jaa rajulu ninaa yimaaday ila nabiy xaggiisa u yimaaday sal ly slama fasta'dana idin waa idin dalbay hu nebiga ayaa idin ka dalbay fi ljihaadi jihaadka bacidiisi waay faqaala wuxuu dhahay nebiga axayun waalidaaka labadiaadii waalid ma nool yihiin qaala wuxuu dhahay ninkii nacam haa labada way joogaan waay qaalana wuxuu dhahay fa fiihimaa labadoodii dhexdoodii fajaahid ku jihaad oo xabadda ayaga usoo albaxo madax kaga dhufo maa laga wadaa hee u baari samee laga wadaa fa fiihimaa fajaahid waxaa laga wadaa u baarinima samee ajarka meeshaasaa ka helaysaahe fa biru lwaalidayni labada waalid ubaara samayntooda fardu cayni waaye waljihaaduna fardu kifaayati ma fi hadihi lxaala xaaladani waa fardu kifaaya waay ee haasaha idan fa yuqadimu huwa qofkii wuxuu horumarinayaa fardu cayni waay faidaa tacayana aljihaadu jihaadku markii ceenoobo falaysa lahuma lilwaalidayni mancuhu mancu lwaladi waladkii inuu u diidan ma aha walaa idna lahumaa markaas hata idin ma laha waa laga tagaa markaasi jihaadka dii ceen noqdo fardu ceen noqdo axwaashii hee la soo maray oo ceeno ay noqdo mid ka mid a hee idin looma baan waa laga dhaqaajinaya markaas waalidka ha joogo maxaa dhacay kan ayaa kan waa khaas ayaga loo baaranimo sameyn kanna waa caam ama kan waa qaasir kanna waa mutacaddi waay muslimiinta oo dhan diinkii o dhan dalkii o dhan ayaa ha nafcigiisi u gudbayaa laakiin haddii ayagu la joogto adaga adiga adiga khaas ku yahay ayaga khaas ku yahay sidaas markaasi waa la baxa jihaadka iyo waxyaabaha jihaad keligiisii maaha waxyaabaha qofka markaasi farduceen ku ah inuu barto ama inuu guto idinkooda looma looma fiirinayo xaj haddii la gaaro idinkiisii waalidka looma fiirinayo idin kugu waajibay farduceen kugu noqday jamaacada masaajidka la aadayo idin looma fiirinayo waa laga taga haddii diidada waa la qaajina le jamaca jumucada sidaas oo kale alcilmu alwaajibka cayniga ah cilmiga barashadiisa waajibka ah asigna saas way waa la baxala idan wixii cayni ah barashadoodii cayni markaas ugu tahay hee waa la dhaqaajina dantada la qabsana laakiin wixii kifaaye ah laabudda min idnihima sideed aldiinu diin addayn waay dayn waay dayn wuxuu kamid yahay min masqidaati aljihaad waay addaynu deen waaye aladii deenkaas oo laa yajidu qofka aan u helaynin lahu deenkaasi wafaa'an wax oofinaayo ku filan ama qof gudaayo idaa lam yaadan hadduusan idmin saaxibuhu saaxibu dayn waay qofaad deen kugu leh inaad jihaad iska aadid ma aha fardu kifaaya ah fardu ceen maaha isagna fardu kifaaya laga hadlaa inaad iska aadid ma aha waaa laga inaad soo dhimato qofun xaggiisa la dhimata laga yaaba waxa la rabaa marka iska bixi ama ma haayaniyaho jihaadaan aada rabaahe i edan dheh ifasaxa kuma fasax ila waxayse haddii ku dhaho ma ma aadi kartid haddii ku fasaxna waa aadi karta ama haddii aada wakiil u samayso sidii jaabir bin abdillahi aabihiisi oo kale wiilkiisi ee asiga ayaa aabihiis ugu dardaarmay soo maa wakiil ou samaysto qofka idana saas oo kale waa banaan tahay laakiin haddii wakiil aan samaysin qofka aan wuu kale aan asagu hawshaas u dhiba inaan jirin asaga la laga raba ufa deynta lagu leeyahay ilaa saaxibu deyn u edmo mooyaane si kale kuma dhin sidaasi wa wa kaana aljihaadu jihaadku inuu yahay tadawucan tadawucu yahay waay oo fardulkifaayigi liqowlihi sala allahu alayh wala alihi wasalama alqatlu dilka fii sabiili illaahi qof ilaahay waddadiisa dhexdeeda lagu dilo yukafiruhu waa qatlahaas wuu dhaafayaa kula shayin wax walbo ila dayna mooyaane faidaa tacayana aljihaadu jihaadkii haddii ceeno falaa idna liharimihi hariimi daa-in waay kii deenta hee lagu lahaa kii deenta lagu lahaa kii ku lahaa idinkiisa lama firinayo falaa idna liharimihi ninkii hariimkii hariimka kee waay kan deenta iskale waay idinkiisi markaas lama fiirinayo haddii ceenoowo jihaad sagaal alcaalimu caalim waayo alladii caalimkaasoo laa yuujadu hayru keyrkiisi fi lbaladi aan laga helaynin beledkan hal qof caalim ah keligiisuu jooga qof asaga cilmigiisi u dhigmo cilmi qof kale ma joogo keligiisuu jooga kaas inuu aado jihaadkii maya waa ka dhacaya maxaa dhacay ummadan manfacaheeda ayaa ugu sii daran asagana haddii asaga la waayo ummadda dhib u gaara saan waa isaga waa la ilaalina marka jooga la leeyahay ma baxayo waa ka dhacay jihaadka caalimka alcaalimu caalimkii way aladii caalimkaasoo laa yuujadu aan la helaynin hayru keyrkiisi fi lbaladi beledka lanoga helaynin maxaa yeelay liannahu caalimka loo qutila haddii la dilo laftaqara annaasu ila ilayhi dadka xaggiisa waa u baahan yihiin u baahanayaan ida ilaa laa yumkinu suurtagal maaha liaxadin qof an yaxilla inuu dego maxallahu booskiisii lama haayo qof ninkan oo kale cilmigiisii ah magaaladan kuma jiro kaasi jihaadka ahe ma aadaayo goorma waay aday naftarkeed fardu kifaayo markuu yahay ama cayn e dadka dhan waa laga rabaa waay asaga lakin wax ma soo istifnoonin faida kaana hadduu yahay laa yuujadu mid aan la helaynin man qof oo huwa asaga afqahu ka faqihisan minhu xaggiisa yasqutu canhu alkhuruuj waa ka baxayaa nadaran liajli nadarin fiirin darteeda lixaajati lmuslimiina muslimiinta baahidooda la fiiri la fiirinaayo lahu caalimkaasi u baahan yihiin albaab athani wallah subana